جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada weerarkii xasmiinta ahaa ee ka dhacay deegaanka cali fooldheer ee wilaayada shabeellaha dhexe halyeeyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellaha dhexe ayaa goob fagaaraha ku soo bandhigay qanimadii ay ka furteen murtadiintii lagu xasuuqay deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha dhexe mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qira guuldarrada ku habsatay kooxda ridra soomaaliya isagoona dhanka kala sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay qabsan doonaan soomaaliya madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dowro loogu magacdaray sheekh xasan barsane taas oo ka socotay deegaano hoostaga degmadaas munaasabad lagu soo gebagabeynayay fadradii labaad ee macadka khadiija bintu khuweylad ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa sabti saddex iyo labaatanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada weerarkii xasmiinta ahaa ee ka dhacay deegaanka cali fool dheere ee wilaayada shabeellaha dhexe faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay cabdulqaadir rabbaani aad baad u mahadsan tahay walaalka muasasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay sawirada weerarkii dhowaan ka dhacay califool dheere halkaas oo markaa khasaa'ir kala duwan lagu soo gaarsiiyey dabadhilafyada murtadiinta ee halkaas ku sugnaa islamar ahaantana deegaanka dhibaatooyin kala duwan ka geysan jiray haddaba weerarkii halkaas ka dhacay sawirada ay muasasada alkataa'ib baahisay waxaa lagu arkayaa meydad fara badan waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo sheeda sare ka tooganaya maleeshiyaad fara badan oo firxad ah oo goobta loogu soo galay kuwaas oo aad sawirada qaar ka dareemayso in rasaastii lagu eryanayay lala dhacay qaar baa dhulka dacal-dacal u jiifa halka kuwo qaarkoodna ay macawisihoodii iyo cimaamadahoodii ka carareen waxaa sidoo kale sawirada ka mid a bakhtiyo ka tirsan maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta oo lagu arkayo iyaga oo goobyaal ah oo rasaastu ay haleeshay qaarkood iyaga oo kaba la-aan ah oo kabahiiba ka cararay ayaad muuqaalka ku arkaysaa kuwana iyagoo islahaa ka bowda bowdkii oo isku owdeen ayaad arkaysaa oo ay naftu kaga korbaxday iyaga oo aan weliba tallaab ka qaadin taasna waxa ay muujinaysaa in cadowga allaah uu goobta ku jabay isla mar ahaantaana khasaare xoogan uu goobta markaa kala kulmay marka sawiradan oo gaaraya ilaa iyo laba iyo labaatan sawir ayaa muujinaya diifta iyo darxumada ka muuqanaysa maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta waxaa sidoo kale sawirada marka aad daawato aad ku arkaysaa maleeshiyaad murtadiin ah oo wata dhar kala kaan ah umaba diyaarsanaba haykal ciidan waa maleeshiyaad halkaas isaga nool isla mar ahaantana deegaanka u joogay in ay dhibaatooyin u geystaan qeybaha kala duwan ee bulshada ummadana diinkooda ay ka fasahaadiyaan laakiin allah fadligii geesiyaasha towxiidka oo weerarkan allah uu ku guuleeyey isla mar ahaantana cadowgaas gacantooda ka saaray deegaanka califool dheere una dhiibay mujaahidiinta ayaynu u mahad celinayna allah subxaanahu watacaala ayaa mar waliba ku mahadsan mahad aan bilow iyo dhammaad toona aan lahayn walaalka sawiradan waxay kusoo beegmayaan iyadoo sidaas oo kale deegaanada kale ah ceel cali axmed alkowthar daaru nicma iyo sidoo kale deegaanka ceel baraf intaba sawiro laga soo saaray oo mu-asasada alkataa'ib sawiradooda ay baahisay kuwaas oo dadweynuhu ay si weyn ugu laabqabowsadeen walaalka dhanka kale waxaa xaaladoodu ay degan tahay deegaanadii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen ee gaaraya ilaa iyo sideeda oo ay ka mid yihiin ceel cali axmed cali fooldheere daaro nicma alkowthar ceel baraf caadley miir taqwo iyo sidoo kale deegaanka boos caamir oo hoostaga amaba u dhow amaba kaabiga ku haya deegaanka alkowthar ee duleedka degmada aadan yabaal marka deegaanadaas oo dhan mujaahidiinta ayaa ku sugan gacanta ayaa lagu hayaa xaaladooda waa ay degan tahay dadkii halkaa deganaa ee bulshadii muslimiinta ahaana waxay ku naaloonayaan nabadgelyo iyo sidoo kale amnigoodii iyo istiqraarkoodii oo dib usoo laabtay iyo iyaga oo markaa ku laabqabowsanaya aragtida raayada towxiidka oo in muddaa ka maqnayd iyo sidoo kale takbiirtoo dhagahooda ka maqnayd in muddo aba iyo sidoo kale dadkii oo lagu baraarujinayo diinkooda iyo khayrkii iyo aakhiradooda dadka la xusuusinayo marka deegaanadaas oo dhan waa deegaano marka nolol cusub ay u bilaabanayso kadib muddo kooban ay ku jireen dulli iyo darxumo ay bideen maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ee gaaladu markaa soo leeshay ee ugu tala gashay inay ku fasahaadiso ummadeena muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya dhammaan deegaanadan oo idil waxay ka wada tirsan yihiin shabeellada dhexe marka wixii wararay soo kordha insha allah dhegeystayaasheenna dib baynu kala socodsiin doonaa hadduu allah karaal noqdo halyeyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellaha dhexe ayaa goob fagaaraha kusoo bandhigay qanimadii ay ka furteen murtadiintii lagu xasuuqay deegaano ka tirsan wilaayadaas halyeeyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellaha dhexe ayaa goob fagaaraha kusoo bandhigay qanimadii ay ka furteen murtadiintii lagu xasuuqay deegaano ka tirsan wilaayadaas haddaba cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa arrintaasi goordhow ka wareystay walaalkeen anas al ansaari oo ku sugnaa goobta qanimada lagu soo bandhigay anas bal waxaad nooga warantaa qaniimada ay ciidamada mujaahidiinta maanta soo bandhigeen walaalka bukhaari qaniimada ay maanta soo bandhigeen ciidamada mujaahidiinta waxa ay ka koobneed hub rasaas saad ciidan iyo qeybaha kala gedisan ee waxyaabaha ciidanka ee daruuriyaadka u ah waxaan ku bilaabaynaa qoryaha ayaan ku bilaabaynaa ama hubka hubka la soo bandhigay waa sideed iyo toban qori oo nooca aakaha loo yaqaano hal qori oo bekiam ah hal qori oo jitri ama qoriga loo yaqaano soomaalida u taqaano faalka hal qori oo r b g ah r b g seven ama sevenka qoriga loo yaqaano booshash ayaa ku jiro sidoo kale qaniimada waxaa ka mid ah rasaas iskugu jirto qoryaha nooca bidaaxa iyo aakaha oo gaaraya kow iyo labaatan sanduuq waxaa kaloo ku jira booshash oo qoryahooda booshash iyo xisnadooda oo dhamaystiran oo ilaa iyo labaatameeye gaarayo oo ay wateen raggii dagaalamayay sidoo kale waxaa jiro rasaas noocyada hoobyaha loo yaqaano aada u fara badan gumacyada r b g sevenka oo aada ayan u badan oo ilaa iyo boqol ku dhow oo noocyada r b g rasaaskiisa ah waxaa kaloo jiro saas waxaa ka mid ah raashin daawo ciidamada guud ahaan agabkaloo muhiim u ayaa ku jiray marka waxaa lii karaa qaniimada aada ayay u fara badneed aad baad u mahadsan tahay qaniimadan ay ciidamada mujaahidiinta soo bandhigeen waa kuwii loogu tegay soo maaha xarumihii maleeshiyaadka murtadiinta lagala wareegay oo ay ka carareen walaalka bukhaari qaniimadan aan tirinaynay waa qaniimadii ay haysteen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanada alkowthar iyo daarunicma iyo kuwii dhexda lagu jira waxay wateen waay guud ahaan marka lagu daro maleeshiyaadkii maanta lagu weeraray deegaanka boos caamir loo yaqaano cali guduudsan iyo kontonka kilomitr u jira oo ay laga soo qaniimaysay qori d tree ama qoriga faalka loo yaqaano iyo qori qoryaha nooca laawey soomaali u taqaano marka inta kale waa waa alkowtar iyo daarunicma qoryihii iyo rasaastii isaaskii lagala wareegay ciidamada mujaahidiinta ay kala wareegeen dagaaladii shalay oo dhacay waaye waa gartay ugu dambayn su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay bal sawir naga sii goobtii qaniimada lagu soo bandhigayey iyo sida ay dadka muslimiinta ah ee deegaanadaasi ku dhaqnaay u arkeen goobtii lagu soo bandhigayay dad aada u fara badan ayaa isugu yimid kuwaasoo daawanayay qaniimooyinka laga soo qaniimaystay maleeshiyaadkii murtadiinta ay ugu talagaleen hubkan iyo rasaastan in ay ku dumiyaan shareecada islaamka kulana dagaalamaan ehelkiisa dadka farxado badan ayaa ka muuqday maadaama hubkii cadowga allah ee gaalada ay soo siisay nimankaas murtadiinta ay gaalada soo siisay oo hubkii maanta lagu soo bandhigay deegaanada dadkaas muslimiinta ay ku sugnaayeen marka xaaladda aada ayay mashquul u aheyd sababtaas nooca keenaya hubkan lasoo bandhigaya ayaa meel fagaara ayaa lagu soo bandhigay aad ayaan u daawanayay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaadi deegaanka lagu soo bandhigay weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar kamiina u dhigay kolonyo gaadiid oo ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasoo maraya inta u dhexaysa ceelbaraf iyo degmada jalalaqsi ee ka kala tirsan wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka wilaayada banaadirna ciidamada mujaahidiintu waxay saaka qarax la beegsadeen kontaroolka murtadiinta isgoyska saybiyaano degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qiray guuldarrada ku habsatay kooxda riddada soomaaliya isagoona dhanka kale sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay qabsan doonaan soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed siyaasi idris oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradsan murtad xasan gurgurte ayaa waraysi uu bixiyey kaga warbixiyey fashilka siyaasadeed iyo midka militari ee kooxda riddada soomaaliya siyaasigani ayaa tilmaamay in nidaamka riddada ee dowladaha saliibiyiintu dalka ka dhiseen uu noqday mid fashilmay kooxda riddada iyo maamul goboleedyadana ay dhabarka isku jeediyeen isagoo oo tusaale usoo qaatay halka ay kala joogaan kooxda gurgurte iyo maamulada deni iyo axmed madoobe wuxuu dhanka kala sheegay in kooxda riddadu ku fashilantay duulaankii ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay awooddooda sii xoogaysatay wuxuuna sheegay in mujaahidiintu ay qabsan doonaan soomaaliya
maanta al-shabaab waxaa la dhihi karaa waa markay abid ugu xoog badnaayeen intaana dagaal baa lagu haya marka dagaaladaas waa dagaalo lagu najaxay ma ahan markii hadafkii laga lahaa oo ahayd in al-shabaab laga adkaado dagaalkii hadda macawsley iyo iyo iyo iyo dowladda federaalka xasan sheikh galmudug wixii ka dhacay iyo wixii hoog iyo ba ka dhacay soomaalida way garanaysaa marka haddii ujeeddadu ay ahayd in al-shabaab laga awood bato tama dhicin mana muuqato al-shabaab waa dhalinyaro soomaaliyeed waay horta dowlad ma jirtaa baa meesha ka horeyso dowlad la yidhaha dowlad soomaaliyeed horta ma jirtaa ma jirto soomaaliya dowlad ka jirto ma jirto sababta soomaaliya xagge soomaaliya xaggee soomaaliya lama yidhaahdo bakaaraha keliya iyo iyo villa soomaaliya soomaaliya lama yidhaahdo soomaaliya waxa waaye waa sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ee soomaaliya la dhaha dowladda federaalka hadda meelaha hata maamulada la yidhahdo way hoos yimaadaan markii laga reebo maamulka gobolada waqooyi mataqaanaa somalilan markii laga reebo oo ayagu yidhi waaba goonaba shuqul kuma lihin puntland ayada lafteeda kama tirsano hadda waktigan xaadirka macnaha dee dowlad soomaaliyeed oo ay aqoonsan yihiin oo mataqaanaa ay ama ama ama ama xukunto ma jirto maalin dhaweyta waa tii maaragtay raskamboni ciidamadii dowladda federaalka kuwa ah iyo kuwo maamulka jubbaland isku dhaceen oo meesha ku dagaalamayeen marka horta dowlad ma jirto soomaaliya dowlad kama jirto magaalada ay joogaan ee muqdisho xataa mid xor u mari karo maanta intuu tago mataqaanaa galabtii baxo meelihii la tegi jiray iska soo mari karo oo soo baqaayo shaha ka soo cabi karo soo dukaamaysan karo ma jiro mustaqbalka war kama hayno berri waxay tahay war kama hayno laakiin berri waxaan ku ogaanaynaa shalay dabeecadihii shalay bay wax ka leedahay sidaa darteed waxaan ka wadaa al-shabaab oo kaleeto intay soo bilowdeen dagaalada ay galeen meelaha ay xukumaan sida cadaaladda loogu doorloogu loogu raadsado muqdisho cadaaladda baa la raadinaya al-shabaab baa loo tegaya magaalo kaste oo dowladda federaalka joogto waxay cadaaladda u raadsataa al-shabaab u fiirso kuwa cadaaladda laga raadsanayo baa leeyihiin dowlad baa nahayoo khayr baan ka shaqaynaynaa kuwa cadaaladda loo raadsanayana waxaa la leeyahay waa argagixiso oo war argagixiso hadday tahay soo in laga carara ma ahayn oo meeshay joogaan aan la tegin argagixiso cadaalad loo doonanayo waa waxyaabaha mucjisada ah soomaaliya ka taagan waay marka waxaan isleeyahay dawaa ama dheera haddaan waxa hadda socdo dowladda hadda socoto aan wax laga bedelin al-shabaab wadanka soomaaliya way qabsanayaan shaki qof kastoo ha ogaado waxaa laga yaabaa maanta maalinaan ahayn in la isweydiiyo haddii dowladda federaalka iyo beesha caalamkeed hadda shay ku socoto iyo muwaafiyannimadan iyo burcadnimada tan iyo musuq maasuqa iyo eexda iyo kala qaybinta iyo beenta iyo digdigtaan iyo boobitaanka xoolaha dadka la boobayo iyo wax loo aabayeelahayo aan la arag hadday ku socoto dowladdan reer galbeedku ay ay maalgeliyaan waxaan u dambayn doonaa waxay ku dambaysay kaabuul muqdisho waxay ku dambayn doontaa waxay kaabuul ku dambaysay ku dambayn doontaa hadalka siyaasigani oo ka mid ah xubnaha mucaaradsan kooxda riddada ee uu hogaamiye murtad xasan gurguurte ayaa kusoo beegmaya xilli filla soomaaliya ay wajahayso cadaadisyo xoogan oo siyaasadeed dhanka kalena kusoo jabtay duulaankii ashadaladirnimo ee ay kusoo qaaday wilaayaadkii islaamiga mahadsaned yaasir maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dowlad loogu magacdaray sheekh xasan barsane taasoo ka socotay deegaano hoostaga degmadaas waa kan cusmaan axmed dhuubow iyagoo gudanaya mas-uuliyadda diimeed ee dushooda saaran sidoo kalena qaadanaya sunnada nabiga ee ahayd in qof kasta uu dhankiisa ka qaato faafinta diinta islaamka qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada jilib waxa ay sameeyeen arrin tusaale u noqon karta dad badan oo asaagooda ah waana in wakhti ka mid ah wakhtiyadooda ay ku qaateen in faafinta diinta islaamka ay u aadaan deegaano iyo dhulka baadiyaha ah iyagoo muddo ka badan laba sano waday mashruucaasi taasoo allaha fadligii ay ka faa'iidaysteen dad ka badan laba boqol oo ruux dhowaan deegaanka qudus oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaa lagu qabtay xamlo diimeed magaceedu ahaa xamlada faafinta diinta islaamka ee sheekh xasan barsame taasoo ka socotay dhulka miyiga ah iyo deegaano kale mid ka mid a macallimiintii qaybta ka ahaa xamlada ayaa ka waramaya waxyaabihii u qabsoomay muddadaasi xamlada meelaha ay soo martay yacni lagu bilaabay waxaa kow ka ah meesha hadda aan fadhino oo magaciis la yihahdo masjid tawxiid liqaryati qudus masaajidkan tawxiid ah ee qaryada qudus ku yaalay dacwada ka bilaabatay kowdii waxaa kaloon ku xijinay deegaanka la yihahdo ceel muslim iyo deegaanka la yidhaahdo qaano dudumigaduudo meesha ugu dambeyso ay xamlada gaartay waa deegaanka baardeemay oo gaadiid bay noo gadeen ilahi subxana wataala ha ka abaalmariyo dadka guud ahaan marka laisku dara ka faa'iidaystay waa laba boqol oo ruux intaasi kadib bulshadii muddada labada sanaha duruusta qaadanayay ayaa dhankooda soo bandhigay wixii la baray waxaan ahay arday wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala tafsiirka qur-aanka sida fiqiulmuyasar iyo duruusaad badan xaadarooyin fara badan ayaan ka faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala suuradda alkhaaricat ayaan tafsiirinayaa alqaaricatu tii kawinaysay maa maxaa way ahayd alqaaricatu kawaysada maxay tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiye malqaaricatu tan kawinaysay maxaa ku ogeysiiyey maxamedow yowma maalin yakuunu nnaasu dadka uu ahaanaya kalfaraashi lmabathuuthi sidii baalaley la firdhiyay أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحاضرون إننا مسرورون بلقائكم وحضوركم إلينا وها نحن اليوم طلاب قد تعلموا لحملة الشيخ حسن برساني لقرية قدس الله نو كسبي الحمد لله إلهي أمبا مهدا سأن متقانا لمادي بلاونا وعلننا مهدا لبادنا وحا إسكاله محركة جود أو قد قالنتي أو ليقو دا شهادة أمانت وحكو برهين أنا كنا مانت محان هاي سناه nimca nabadgelyo ragaa dhiiggiisa u qubtay lafihiisa u burbureen maxaa nala gudboon annaga marka duco iyo adeegid marka waxaan leeyahay waxaa didaalay kheyr allaha siiya macallimiin aad u didaalay atawxiid huwa ifraadullaahi ilaa in loo kala yarwaay bimaa yakhtasu alla keligiis bihi allah min alrubuubiyati oo rabinimadiis iyo aluluhiyati ilaahinimadiis maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dhankiisa dadaal badan ku bixinayay qabsoomidda xamlada iyo la socodkeeda dowladan walaalayaal waxaa waday lajno macallimiina oo ka soo jeeda deegaankan ay dowladu ka socotay una dhalatay beesha reer gaaljecel iskooda ayay isu xil saareen iyagoo dareemaya mas-uuliyadda ka saaran dadkooda iyo qaraabadooda marka macallimiinta ayagaana waan u mahad celinaynaa waxaana leenahay jazaakum allah waxaa kaloon u mahad celinaynaa ardaydii tiradoodu ay ahayd labada boqol oo arday oo isugu jira waxaa weeyaan waayeel dhallinyaro haween iyo ardaydii madaarista qaybo ka mid a macallimiintu waxaa laga yaabaa inay lugeyn jireen waxaa laga yaabaa inay roob iyadoo uu da-ayo dhulka oo dhooba iyo dhiiqaa inay socon jireen waxaan leenahay arrintan waa arrin tusaale u ah dhammaan macallimiinta kale ee magaalada jilib wax ka dhiga suldaan xasan ibraahim muudey waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ka qayb gashay xafladdii lagu soo xirayey xamlada barashada diinta islaamka ee sheekh xasan barsane waxaan maanta kasoo qayb galnay ee xaflad lagu qabtay deegaanka qudus ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahaddan iskale culimmadii shaqadan qabatay wujuhdigan bixisay oo ardaydan soo saartay beesha oo macnaha soo dhaweysay oo macalimiintaas gaadiidka u gaday iyadana mahad ay iska leedahay maanta waan ku faraxsannahay ardaydan maanta oo meeshan dowladda looga soo xiray oo rag iyo dumar bale aad iyo aadaan ugu qalba qawsanaynaa meelo badanoo maanta ay beesha degta ayaa sidaanoo kaleeto maanta lagu haasanin fadli gaar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga u sii waaya munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatradii labaad ee macadka khadiija bintu khuwaylad ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed munaasabadan oo gabagaba u ahayd fatradii labaad ee macadka khadiija bintu khuweylad allaha ka raali noqde ayaa ka dhacday xarunta markiska ah ee magaalada tieglow munaasabada oo si hersare ah loo soo agaasimay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada bakool culimo waalidiin iyo waxgaradka magaalada waxaana ugu horeyn ardaydu halkaasi kusoo bandhigeen cilmiga ay barteen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير إن الذين أخيارت قالوا أرين ربنا ربنا الله أرين ثم استقاموا توسنادين على طريقة الإسلام كتوسنادين تتنزل ويبه الدقاس عليهم كرشو عند الموت مديو غيريوذيا الملائكة ملائكة الدقاس ملائكة ويبان أراسي الله تخافوا أبسطا ولا تحزنوا أمور قوتين وأبشروا بشاريسدا بالجنة جندك بشاريسدا أراس التي جندها كنتم إسين بتوعدون لسنيابوهي الإيمان الرمي بما ولوصف صفي به ما الرسول صلى الله عليه وسلم ربه رب شيء كصفي فالسنة السنة تفسر فسرات القرآن قرآن كفسرات وتبين عداياس قرآن كعداياس وتدل تسياس عليه على القرآن تسياس وتعبر عبراس عنه عن القرآن عبراس وما وصف ولصفي الرسول صلى الله عليه وسلم به ما ربه رب شيء كصفي عز وجل من أحاديث أحاديث الصحاح أن صحينه التي تاسو تلقاها
waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey ayaa si gaar ah ula dardaarmay haweenka muslimaadka ee dhigta markiska khadiija ah iyo kuwa aan weli soo haleelin walowna dardaarmaan may kumid aha culammadan in badan dardaarmaan nicmadan un haysan in badan ilaahay inku shukrinaan tan kale ee cadowga allah subxaanahu wa tacaala may ballanaa khibtum wa khasirtum wa khaasatan dadka oo cilmaaniyiinta ah xuquuqda haweenka iyo wala an doodaan guraayaan bilaanta may larahay in xijaabka ku tuurano siyaasad iyo baarlamaan iyo jinni iyo dimuqraadiyad anka weerayaan hoogtan waana khasaartan xuquuqda gabdho may waa muslimaadka tan un hadda argahayno gabdho mutaxajibaadka awradiyo qarsan sharcadiyo baradeen ilaahay iyo kasaayaan rasuul iyo kasaayaan xuquuqul mar'a marka leekan wala gaalada niilada macsantaa iyo wala dadka muslimiinta niilada macsan yiin geeka siraac bayna alhaqi wal baadil jar mujaahidiinta wala fadaayaan ka dadaalayaan anshahiidayaan bilaantiyo marka goroobannagadaas awlaadiyo ogoonnagada hayta waa qiyamka islaamiga ah akhlaaqda dadka muslimiinta in la ilaaliyo waay sa haddii isan arag haytan oo kale mana oo meel walba wilaayaadka islaamka ad aragda suumaana gabdhaha muslimaadka xijaabyo akhlaaqdiyo walbarashadiyo dhinac walba ilaahay subxaana wa tacaala barakaah baarak allahu fiikum marka hal dadaalo juudigii hal muujiyo insha allahu tacaala dulqaad badan hal suubiyo walbarashadana ma inbaahanta adkaysi badan anbaahanta taxamul iyo anbaahanta marka fursadun markasta dad mahamaraaso ay ku fa'iidaysido gabdhaha kale ee magaalada buuho ku fa'iidaysan fursadun may ballanaa wal halku daydoy wal halku fiirsadoy ilaahay subxaana wa tacaala alkiirnaadoy baarak allahu fiikum wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa ka furan ilaa lix xarumood oo ku abtirsadaa faraca maxadka khadiija bintu khuweylid kuwaas oo tobanaan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanada wilaayada ah ay wax ku bartaan mahadsanid cabdiqani maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexena waxa uu dowladdiina u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray ganacsatada degmada taas oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdiraxmaan bin cawf radiallaahu canhu dowradan ayaa shicaar looga dhigay ayanqusu diinu waa ana xay waxaana duruustii lagu qaatay ka mid ahayd beyca iyo axkaamtiisa iyo ciwaano kale oo midba midka kale uu uga muhiimsan yahay ganacsatada bu'aale ee dowrada loo soo xiray markii ay soo dhammaatay dowradan ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka bixiyey wixii ay soo qaateen saddexdii maalmood ee dowrada ay u xaraysnaayeen waxaana inoo soo gebagaboobay dowray inoo socotay saddex maalmood magaceedii ee cabdiraxmaan bin cawf shacayrkeeda dowradu wuxuu ahaa ayanqusuddiin wa ana xay dowladda waxyaabaha aan ku qaadan waxaa ka mid ahaa kow tawxiidka بيع وأحكامه الجهاد في سبيل الله الزهد والرقاء الوصاية دولة أيضا wax badan baan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo annaga haddana ka maqnaa xagga ganacsiga ama beeca allaha nagu anfaca dowladda tii adduunya aakhiraba oo wax noo tarta allaha ka dhiga midda labaad waa dadka waa see qaflada ay ku jiraan qafladana qofka waxaa xilli walbaba anfacaya mar walba micnaha si oo daxasha qulubta fuushay mar walbaba micnaha wacdiga iyo waanada qofka waxay u noqonaysaa in mirirkii markaa daxasha fuusha oo qo- qulubtiisa ilaah uu kaga qaado mar walbaba waxaan codsanaynaa inuu bulshadii mar walba la baraarujiyo oo wixii kheyr ah loo sheego dadka ganacsatada khaasatan ummadda horjoogahoodii waaye mas-uuliyiin badanaa saaran maxaa yeelay in la baraarujiyo mar walbaba loo sheego wixii kheyrka ah waa muhiim maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa bilihii ugu dambeeyey sii laba jibaaray bixinta dowraadka diiniga ah ee bulshadu ay wax ka faa'iidayaan waxaana dhowaan sidan oo kale dowra diiniya loo soo xiray howlwadeennada makaatibta kala duwan ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale aad buu u mahadsan yahay bukhaari warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu